Wasiirka Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyinka Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Diriq oo magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose kaga qayb galay daahfurka qorshaha u diyaargarowga abaaraha laga cabsi qabo in dalka ay ka dhacaan ayaa ka hadlay sida ay wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka Jubbaland ugu diyaargarowday wax ka qabashada xaaladaha ka dhalan kara abaaraha laga cabsi qabo in ay dalka ku dhuftaan Wasiir Cabdiraxmaan Maxamed ayaa sheegay in qorshaha u diyaargarowga wax ka qabashada saameynta ka dhalan karta abaaraha ay iska kaashanayaan qaar ka mid ah wasaaradaha Jubbaland isagoona arrinkaas ka hadlaya waxa uu yidhi bandhigan lagu soo bandhigayo qorshaha ka hortagga iyo u diyaargarowga abaarta aan ka cabsi qabno inay ka dhacdo deegaanadeenna qorshahani sababta keentay maanta in lasoo bandhigo oon daafuro waxaa jiray cabsi badan iyo saadaar xoog badan oo tilmaamaysa inay jiri karto abaar roob yaraan fara badan oo roobka deerta inuu yaraan doono jiilaalkii ku xigi doono waa cabsi iyo tawaqucaad iyo qiyaasaad soo baxaya weeye oo maanta ka jira keliya soomaaliya meehe geeska africa oo dhanba innaguna waxbaynu waxa weeye geeska africaynu qayb ka nahay inaynu u qaadano waxaa la sheegayo inay wax ka jiri karaan oon ka diyaargarowno waxaan lagu kalifayaa sanadkii hore bishan oo kale nofembar weliba octoobar iyo agost iyo julay waxaa jiray si aad wada ogtihiin qiyaasaad sidan oo kale loo soo bandhigay oo la yidhi waxaa dhici doona elnino wax la yidhaahdo oo ah fatahaado iyo biyobax oo saamayn doonaa la yidhi dhul badan oo soomaalida dhulka degta ka mid ah oon inagu qayb ka ahayn waxaa xaqiiqaha bishii sanadkii hore octoobar wasaaraddan markaa nimid tiimkii joogay waxay u sheegi jirto cabsidaasi laakiin waan iska sahalsanaynay shiraan aan qabanay waxaa la lahaa wardema ilaah bay nooga yimaadeen dhibma dhacahayo ilaahw roob noo keen laakiin waxaad ogtihiin wixiina soo maray iyo waxaan kala kulannay iyo daamijka iyo dhibaatada inaga soo gaadhay fatahaadii sanadkii soo dhaafay ilaa sanadka bilowgiisii ka dhacay waddanka tan hadda la sheegayana waa isla sidii oo kale sansaankeedina waan aragnaa innagoo hadda dayrtii ku dhex jira roobkii waa yaryahay alxamdulilah waxa weeye ilaa hadda roobab baa meelo ka daada-aya ilaahay baan ka rajaynayna inuu noo siyaadiyo laakiin waa wax dhici kara inay abaartu sidan roobku inuu ku yaraado kadibna ay timaado taasaa keentay inaan qorshahan diyaarino waxa loo diyaariyay qorshahan aan ugu talagalana waxa weeye hay-adaha dowladda iyo hay-adaha samafalka iyo bulshadeenna soomaaliyeed ganacsatada iyo dadka oo dhan inaanu ku baraarujinno warinay abaarujini karto